بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قل قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم تميم الداري رضي الله عنه waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi addiinu nasiixa diintu nasiixa waa khayr meerid addiinu nasiixa addiinu nasiixa saddex jeeruu ku celceliyey calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadu waxay yidhahdeen liman yaa rasuula allah diintu yay naseexa u tahay qaala wuxuu yidhi lilaah allay u tahay walikitaabihi iyo kitaabkiisa walirasuulihi iyo rasuulkiisa walia'immati lmuslimiina iyo muslimiinta madaxdooda wa caamatihim iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah diintu waa nasiixa waay annasiixana waa iraadat اlkhayr lilmansuux lilmansuuxi lahu khayr iyo wanaag in lala doono cidda loo naseexaynayo nasiixadu waxa weeye qofkan walaalka ah ee muslimka ah inaad khayr la doonaysid wanaagaad ugu yeeraysaa khayr baad la rabtaa hagaagiisa iyo toosnaantiisa ayaad rabtaa nasiixa baa la yidhaahdaa nasiixadu diinkaa ku dhisa diinta dhan waa nasiixa addiinu nasiixa qaacida waay diintu inay nasiixaya khayr miir ku dhisan tahay waa qaacido caama diinka dhanaana ku taagan qaacidadaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadu su-aal bay weydiiyeen oo waxay yidhaahdeen liman yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi lilaah nasiixada markay ahaato lilaahi caza wajal almuraadu biha الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته النصيحة لله وحلو لجيدا الإيمان بوجود الله جريتان كإله إن الرميو سبحانه وتعالى رب النمد إلهي إيا خلقغان متك أبوري إلا تفردي أبورستو دي مامل كخلقغ إنو الله يهي سبحانه وتعالى إن الرميو in la rumeeyo ilaahay inuu yahay midka keligii mudan in la caabudo laa shariika lahu fii cibaadatih wax wadaagana uusan lahayn cibaadadiisa in la rumeeyo in la rumeeyo allah subxaanahu wa tacaala inuu la gaar yahay biasmaa'ihi wa sifaatih wa afcaalihi inuu ilaahay la gaar yahay waxyaabahaas oo dhan waxay soo gelayaan annasiixa lilah macnaheedu annasiixa lilaahi waxaa waye ilaahay rumayntiisa waaye subxaana wa tacaala waa inaad ilaahay jiritaankiisa rumayso inuu khaaliq raasiqa uu yahay aada rumayso keligii midka cibaadada mudan inuu yahay inaad rumayso asmaadiisa iyo sifaadkiisa inaad rumayso inaad ilaahay jeclaato jacayl ka weyn jacayl walba maxabat ullaahi caza wajal inay noqoto fowqa kulli maxaba jacayl walba dhammaantii mid ka sarraysa waa annasiixa lilaah annasiixa likitaab illaah waxaa waaye aliimaanu bikitaab illaah in la rumeeyo kitaabka ilaahay inuu xaq yahay wa annahu munazalu min cindi illaah iyo inuu yahay mid laga soo dejiyey ilaahay agtii subxaanahu wa tacaala laa yaأtiihi اlbaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi تنزيل من حكيم حميد qur-aankani waa mid ilaahay ilaaliyey waa mid haba yaraatee wax ikhtilaafaya iska hor imaada aan lahayn waa inaad rumayso qur-aanku inuu xaq yahay inuu yahay mid ilaahay laga soo agtiisa laga soo dejiyey subxaana wa tacaala oo ilaahay kalaamkiisa uu yahay waa inaad rumayso kalaamullaahi inuu yahay waa inaad rumayso waa inaad rumayso kulluhu waxa qur'aanka kulligii ku dhex jira inuu xaq yahay waa inaad rumayso qur'aanka kariimka ah inuu yahay min kalaami اllaahi caza wajala walaysa bimakhluuq kalaam ullahi caza wajala makhluuq ma ah bal waa min kalaam illaah hadalka ilaahay subxaanaه wa tacaala ayuu ka mid yahay isla markaana lagu dhaqmo oo lagu camal falo walirasuulihi annasiixa lirasuuli illaah waxa waaye aliimaanu birasuuli illaah waxaa loola jeedaa in rasuulka la rumeeyo wa annahu rasuulu arsalahu allahu caza wajal bilhudaa wa diini اlxaq iyo inuu yaha rasuul ilaahay soo diray allana uu la soo diray bilhudaa wa diini اlxaq iyo inaad rumayso yani rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu la yimid inay xaq iyo dhab yihiin wa tasdiiquhu fima akhbara wuxuu nebigu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam in la rumeeyo oo wax walbuu sheegay oo uu ka warramo ama ha noqdaan waxyaabo qaybiyaad ah ama ha noqdaan waxyaabo yacni shaahid ahoo la arkayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax walbuu sheego xaq wa waxaa kaloo soo gelaya alimtihaalu biawaamirihi in la tadbiiqiyo oo lagu dhaqmo awaamirta nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu rasuulka faray in la fartoomo waxaa soo gelaya alijtinaabu cama nahaa canhu wuxuu rasuulku reebay sala allahu calayh wasalam in laga dheeraado oo laga fogaado waxaa soo gelaya maxabat rasuul calayhi salaatu wasalaam fowqa maxabati اnnaas in nebiga la jeclaado jacayl ka sarreeya midda dadka kale aada jeceshahay inaad rasuulka jeclaato caruurtaada jacaylka aad jeceshahay mid ka badan waalidkaa jacaylka aada jeceshahay jacayl ka badan naftaada jacaylka aada jeceshahay mid ka badan inaad rasuulka jeclaato calayhi الsalaatu wasalaam waladii nafsii biyadihi rasuulka calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yhi waladii nafsii biyadihi laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi waاnnaasi ajmaciin waxaan ku dhaartay allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirta axadkiin iimaan lagama helin waa iimaankii kaamilka ah waajibka ah ilaa uu a ilaa anigu aan ahaado buuli miduu ka jecel yahay waalidkiisa iyo waladkiisa iyo dadkoo dhanba kadalika xadiidu cumar radi allahu canhu markuu yaa rasuula allah laa anta axabu ilaya min kulli min kulli shayin ila min nafsi wuxuu nabiga alay slat slam wuxu yhi laa yaa cumar saas maahan buu yidhi markaasuu yidhi la-anta axabu ilaya min kulli shayin xataa min nafsi markaasuu yidhi alaana yaa cumar hadda waayo buu yidhi yacni haddaa lagaa helo wix lagaa rabi cid walba waan kaa jeclaha buu yidhi rasuulka ilaahayo xataa naftayda adigaan kaa jeclaho jacaylkaaga iga horey ka horeeya jacaylka naftayda aan jeclahay jacaylka nebiga aad jeceshaha calayhi salaatu wasalaam waxaa la rabaa inuu jacayl walba ka horeeyo jacaylkuna ma aha wax afka laga sheegto keliya astaan iyo calaamaduu leeyahay calaamadaha jacaylka waxaa ka mid ah qofku cidduu jecel yahay waa ku daydaa ina almuxiba liman yuxibu muطiicu low kaana xubuka saadiqa la aطactahu ina almuxiba liman yuxibu muطiicu hadduu jacaylkaagu yahay mid runa oo dhaba rasuulkaad adeeci lahayd wey maxaa yeeley qofka cidduu jecel yahay waa adeeca qofka qofkuu jecel yahay waa ku daydaa waxaad arkaysaa qofku markuu qof aada u jecel yahay xataa wuxuu iska raadiyaa socodkiisa axyaanan waxaad arkaysaa labiskiisuu ku ta'aurayaa wuxuu ku ta'aurayaa hadalladiisa haddaad rasuulka jeceshahay sala allahu calayh wasalam waa in dhaqankaaga uu ka muuqdo afcaashaada waa inay ka muuqato qaab dhaqankaaga waa inuu ka muuqdo ama inaad carabka ka tiraada rasuulkaan jeclahay sunnadiisana aada garab marto qowlkaaga iyo ficilkaaga waa iskhilaafsan yihiin jacaylka aad sheeganayso waa in xibnahaaga uu ka muuqdo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad ku dayato wax walbow amro aad ku dadaasho inaad la timaado wuxuu kaa reebana aad ka harto waxyaabaha tusinaya inaad jeceshahay ayay ka mid tahay calaamatu lmaxaba waa alitibaac calaamadda jacaylka waa nebigoo la raaco sala allahu calayhi wasalam ولأئمة المسلمين النصيحة لأئمة المسلمين والسمع والطاعة لهم وحلو لجد أئمة المسلمين ومدحضة هي أمراء المسلمين تا نصيحة ذونا وحوى إن لم مغلو أو لا أطيعه في طاعة الله عز وجل لو أطيعه إن لو نصيحيه أو خيرك وناق الله شيغه inaan la tacyiirin oo aan la dhaleecaynin cala almala yacni dadka caamada ah agtooda oo aan dareemi karin ama aan qiyaasi karin waxyaabaha laga hadlaayo ama aan faham badan u lahayn axaadiid fara badan ayuu nebigu sala alla alay slam wuxuu ku amray taacatu lumaraa sababtuu amrayana waxa weeye xikmad weynaa ku jirta oo taacatu lumaraa hadday meesha ka baxdo qaska iyo fowdada ayaa badanaysa lidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu saxaabada la dardaarmaya oo yidhaahdeen rasuulka ilaahay oo kaannahaa mawcidatu muwadicin fa awsina wuxuu yidhi uusiikum bitaqwa allaahi wasamci waaaca waxaan idiin dardaarmayaa buu yidhi alla inaad ka cabsataan iyo inaad maqashaan ood ateecdaan waxa la maqlayo oo la ateecayayaa waaye waa cidda ilaahay tawalli siiyo umuurihiinna in la maqloo la ateeco laakiin maqalka iyo taacadu waa muqayada ma aha mid mutlaqa ah ataacatu lmutlaqa lilaahi wa lirasuulih sala allah alay slam taaca mutlaqa allah iyo rasuulkii baa iska leh amaa wixii allah iyo rasuul ka soo hara daacada la adeecayo waa muqayada maxaa lagu qeydayaa oo lagu xirayaa waa fii taacati illaah hadday macsiyo ku amraan laga yeeli maayo hadday umarada iyo madaxda muslimiintu ay xumaan ku faraan ka yeeli maysid laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq lagu ateeci maayo waalidku hadday macsiyo ku amraan lagu ateeci maayo laakiin wixii aan macsiyo ahayn oo bannaan ama cibaado ah oo wanaag ah waxaa waajiba in lagu ateeco oo aan lagu khilaafin inama taacatu fi lmacruuf nabiga alay slat slam wuxuu uhi daacadu waa wanaagga wanaaggaa la isku ateecaa a'immatu lmuslimiin nusxigooda in lagu dadaalo xadiidka way soo gelaysaa in loo naseexeeyo maxaa yeele dadka ayagaaba ugu mudan wax loo naseexeeyo hadday suuragal tahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay inay tahay afdal ljihaad inay tahay kelimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir kelimad xaq ah oo sulطaan jaa'ira agtiisa lagu sheego yacni jaa'ir waa mid daalima haddana maca dalika kelimatu اlxaq inaad kula dhiirato inaad u sheegto xumaanta uu ku jira aada uga digto a'immadii salafka ridwaan ullaahi calayhim waxay ka digi jireen in loo galo laga ag dhowaado umarada iyo madaxda waxay iska soo reebi jireen qofkii wanaag faraya ama xumaan reebaya kaasi bal waxaaba fii xaqihi afdala inuu u galo u naseexeeyo hadduu wanaagga u sheegayo xumaantana uu ka reebayo walidaalika bacdu salaf waxay dhihi jireen khayru lumaraa man jaalasa alculamaa wa sharu lculamaa'i man jaalasa alumaraa ilaa man amara bimacruufin aw nahaa can munkar umaro waxaa u khayr badan kuwa culummada la fadhiista umarada iyo madaxda culummada soo raadsata ee culummada la fadhiisata ee la tashata oo waxyaabihii masaa'ila weydiisata madax kuwaasaa u khayr badan culummana waxaa u shar badan kuwa la fadhiista madaxda culummo waxaa u shar badan kuwa raadsada madaxda ee la fadhiista ee u galgala ilaa midkii wanaag faraya ama xumaan reebaya mooyaane hadduu marka caalimku wanaag uu sheegayo oo u sheegayo amiirka ama ninka madaxda ah ama uu xumaan ka reebaayo waa afdal اljihaad sida nebigu ku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam waa camal loo baahan yahay maxaa yeelay hadduu asiga hagaago mujtamaca dhan hagaagiisu waa saamaynaya hadduu khayrka iyo wanaagga qaato ummadda dhan uu saamayn ku leeyahay markuu madax yahay hadduu dhankii sharta iyo xumaanta qaatana ummadda dhan dhibaatou ku noqonaya wa caamatihim caamatu lmuslimiin waa guud ahaan muslimiinta in loo naseexeeyo loo khayrmiyo diintu marka nasiixay ku dhisan tahay iyo khayrmielid waxaana kala duwan annasiixatu watacyiir nasiixa oo khayrmielid ah iyo tacyiir iyo dhaleecayn wax shaqo iskula ma ah laakiin dadka qaar ayagoo isku muujinaya inay naasixin yihiin ayay mucayiriin yihiin fi lxaqiiqa waxayna yidhaahdeen culummadu qofka mucayirka ah ee wax dhaleecaynaya waa qofka ujeeddadiisu ay tahay xumaantu inay faafto ujeeddadiisu ay tahay inuu qofkan dhaleeceeyo inuu dhibaateeyo inuu ugu tala galay in xumaantiisa uu faafiyo kaasi lama yidhahdo naasix lama yidhahdo waa mucayir waa mid wax dhaleecaynaya khayrna ma laha bal alimaam ibnu rajab raximah اllah wuxuu leeyahay waa min sifaati اlmunaafiqiin sifaatka munaafiqiintay ka mid taha buu yidhi inaad daahirkana isku muujiso inaad naasix tahay xaqiiqadana aadan naasix ahayn oo ujeeddadaadu ay tahay inaad wax dhaleecayso amaa nasiixadu waxa waaye qofkan walaalkaa inaad khayr la doonaysid nasiixo hadday kaa tahana duruq loo maray leedahay nasiixada waxaa asal ah inuu qofka lala gaar noqdo haddii si shaksiya loogu naseexaynayo waxay saameyn badan tahay fi linfiraad inaad la gaar tahay si gooniya aada ugu sheegto adoon cid kale u sheegayni cid kalena aadan la wadaagaynin inaad gooni ula baxdo oo aad tidhahdo arrintaasi arrintaasi waa qalad shaygaasi waa xaaraam shaygaasi sharciga uu khilaafsan yahay wahaakada waa nasiixa ood waanisood wacdiso waa haddii aad rabto inaad nasiixada lagaa qaato nasiixada tawbiikh lama socdo tawbiiqu waa canaan iyo dhaleecayn walidaalika salafka qaar waxay dhihi jireen nasiixo ka aqbali maayo ciddii i dhaleecaynaysa qofka ujeeddadiisu ay tahay inuu i dhaleeceeyo nusxigiisa waxba ku fali maayo ila nusxi ma aha dan kalou leeyahay nusxigu waa qofka in loo khayr miiro dariiq kasta oo nasiixada ku qaada karana aada ugu naseexayso qofka naasixa ah waxyaabaha lagu garanaya waxaa ka mid ah cidduu u naseexaynayo naseexada ku koobaa laakiin qofka mucayirka kuma koobo wuxuu isku dayayaa inuu warkii faafiyo qofba maruu tegayaa marba meeluu la fadhiisanayaa wuxuu ka dhigayaa wax lagu fadhi ku diriro kaasi naasix maahe waa mucayir waa nin ujeeddo kala leh amaa qofka naasixa ah qofka u naseexaynayo taasoo abbaaraa diinteennu waxay ku dhisan tahay cala nasiixa addiin waa mabniyun cala nasiixa nasiixay ku dhisan tahay walidaalika xadiidu jariir nabiga alayh slat slam marka wuxuu yidhi jariir radi allahu canhu wuxuu yidhi baayactu rasuula allahi sal alla ly slam cala iqaami asalaa wa iitaa'i zakaa wannusxi likulli muslim waxaa nebiga beeco kula galay salaada oogiddeeda iyo zakada bixinteeda iyo qof walba oo muslima inaad u khayr miiro saasaa nebiga beeco kula galay oo kula mubaayacooday buu yidhi qof walba oo muslima inaan u naseexeeyo nasiixaduna kuma koobna qof ha taqaano kuma koobna qof saaxiib kula ah kuma koobna qof maaragtay aada isfahamsan tihiin keliya waa likulli muslim kulli waa min alfaadi alcumuum sooma qof walba oo muslima aara inaad u khayr miirto ama ha kuu dhowaado ama ha kaa fogaado ama ha noqdo min ahli sunna ama ha ka mid ahaado min ahli lbidac nasiixadu waa caam ama ha noqdo gaal ama muslim gaalka waa u naseexaynaysaa maxaad ugu naseexaynaysaa islaamnimadaad u naseexaynaysaa oo khayrka iyo diinka islaamka iyo wanaaggiisaad u sheegaysaa oo inuu islaamo ayaad la jeceshahay qofka muslimka ahee qalloocan waa inaad la jeclaato in ilaahay hanuuniyo subxaana wa tacaala asbaabuhu ku hanuuni lahaana aad ka shaqayso muslimka toosan ee mustaqiimka ah ee fiican laftirkiisu waa zallaad iyo akhtaa buu leeyahay waa dhacdhacayaa mararka qaar khata'a iyo qaladka inaad ka qabato ood u naseexayso naseexadu kalama laha caamo iyo culumo kalama laha odayaal iyo dhallinyaro qof walboo muslima oo wax ka qaldan yihiin in loo naseexeeyo waa sharci waa nusxu likulli muslim qof walba muslim in loo khayrmiyo laakiin markaad naseexaynayso aadaabta nasiixada ilaaliya dariiqa ugu wanaagsan eed is leedahay waa ku gudan kartaana ku dadaal maadaama aada naasix tahay ujeeddadaaduna ay tahay qofkan walaalkaa inuu nusxiga iyo wanaagga kaa qaato waa inaad u marto dariiqaad is leedahay haddii aada u marto waa aqbali waa aqbalayaa oo wuu soo dhowaynayaa dariiqaasna hadda waxaa ka mid ah si siri inaad ugu naseexayso si hadda aan soo sheegay si hoose inay naseexadaada u noqoto waxaa ka mid ah usluubka iyo qaabka aada ugu naseexaynayso inuu noqdo qaab wanaagsan waxaa ka mid ah dadka inaysan isku mansilo ahayn waa ka qayb oo markaad maalan u naseexaynayso caalim min alculamaa iyo markaad u naseexaynayso caami min alcaama isku dariiqo ma ah haddii maalan adigu aad tahay aalibulcilmi rabtid inaad u naseexaysid maalan sheikaaga oo qaldamay caalim culammada ka mid oo qaldamay iyo nin kula mida isku waddo miyaa loo marayaa nusxigaasi isku waddo haddaad umarto waa qaldantaa isku waddo haddaad umarto waa qaldantaa maxaa yeelay usluubka qofka mansilada uu joogo iyo heerka uu joogo usluub u qalma inaad u naseexaysid illa inaad fidnaysa lama rabo haddaad warka ku adkaysa waxaaba laga yaaba inuusan hadalkaa dhagaysan uu ku yidhaha waryaa bax waxaad sheegaysa ma rabe ardigata adigii naseexadaaduna isla kiin eryaa suuragala qofki hadalkaagoo qaldan iyo tacbiirkaagoo qaldan darteed da kahor waa idiin sheegaan waan sheegnaa umaleyn dhowr mar qisadii shiikhii lacnadii jiray sheekh maxamed cabdilwahaab raximahullah ee hindiga ahaa sida uu naseexeeyey ninkii u naseexeynay nasiixo waxay ahayd xikmad ku dhisan hadduu intuu u taga dhihi lahaa maxaa ka rabtaa sheekh maxamed cabdilwahaab waa caalim min alculamaa waa kada waa kada wuxuu dhihi lahaa asaad lamidta u dhihi lahaa waxaa laga yaba inu isla eryi lahaa uusan waxba ka qaateen laakiin dariiqaa uma marin kitaabu tawxiid uu labada garbad ka jaray magacii maxaa cabdiwahaab oo ka jaray kitaabkii meel u dhigay meel u imaan jiray shiikhana waa shiikhaana waa shiikh hindi yacni caalima kan hindiga ah cilmina jecel kitaab hadduu arko wuxuu jecelyaha inuu fiiriyo kitaabka waxuu ka hadlayo mawaadicdiisa ile culammadu waa cilmi jecel yihiin oo waa rogrogayaan kitaabada cilmiga hadday arkaan kitaabkii buu soo qaaday waa fiiriyey waa akhriyey ishuu la raacay kitaabkii aada u cajabiyey kitaabkan ayaa iska leh ninka uu lacnadi jiray dersi walba dersi walba wuxuu ku khatimi jiray habaarka sheekh maxamed cabdiwahaab uu ku khatimi jiray aadaa loogu xumeeyey suuraddiisa markuu kitaabkii fiirshay wuxuu yidhi kitaabkan waxaad moodaa uu yidhi shabahaa saxiix albukhaari buu shabahaa buu yidhi markaad fiiriso abwaabtiisa waa kitaab aada u fiican buu yidhi ee kitaabkan yaa iska leh uu la dhacay markaasaa la yidhi kitaabkan waxaa iska leh nin la yidhaahdo maxamed ibn cabdilwahaab wuu yaabay wuxuu yihi maxaa cabdiwahaabkii kaafirka ahaa ila waa gaalaysii jiray gaal uu arkay maxaa cabdiwahaabkii gaalka ahaa miyaa iska leh kitaabka kitaabkuu fiiriyey waxa u soo baxday ninkaasi caalimka in la qalday laguna diray alimaam maxamed ibn cabdilwahaab maalinka kadib wuxuu go-aansaday dersi walba markuu khatimayo inuu ku khatimo ducada uu u ducaynayo asheekh maxamed cabdilwahaab asagoo kafa ka kafaaro gudanaya habaarkiisii hore ile mar walbuu habaari jiray bedelkii ducuu u bedelay ninkaas wuxuu u maray dariiq iyo usluub uu isiri waxbaad uga dhaadhicin kartaa qofku marka ka maarmi maayo markuu naseexaynayo inuu xikmad isticmaalo cidduu u naseexaynayana mansiladiisa iyo mowqiciisana uu ilaaliyo waa hadduu khayr la doonayo ujeedadiisuna ay nasiixo tahay calaa kullin xadiidkan wuxuu ka hadlayaa waa qaacida min qawaacid alislaam oo ah addiinu mabniyun cala anasiixa diinku wuxuu ku dhisan yahay nasiixa ayuu ku dhisan yahay waa qaacido caama waa oo min qawaacid shariica ka mid a in diinta islaamku ay tahay diin ku dhisan nasiixa iyo in la isku khayr miiro rawaahu muslim والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين